kumanaan qoys oo ka kala yimid gobollada dalka soomaaliya oo isugu soo hayaamay deegaano ka tirsan gobolka bari oo sanadka hor roobab lagu diirsaday ay ka da-een ayaa ah kuwo xaaladooda laga soo dayrinayo waxaana deegaanadaasi ka dhammaaday baadkii iyo biyihii ay kusoo hayaameen dadkaasi reer guuraaga ah qaar ka mid a xoolo dhaqatada oo ku sugan degmada isku shuban ee gobolka bari ayaa xaaladooda uga waramay radio daljir
annakoo liidana oo haraad u baktinayna baa ilaahay boodad noo keenay degmadaydaas waa baktinay lix gunuud aan ahayn biyo horena maanan arag gaarigaa ilaahay hadeera noo keenay biyaha wala liidanay haraad bay nooga baxaysay gaarigaas alla noo keen haddaan gaarigaas alla noo keenin hadda waa baktiinahay waxaanu baktiinahayna waa haraad waayo waa saxaraan joognaa biyahana wax laga soo qaaya dhul fog waxaa la yidhaahaa faatima salaad xuseen waxaanuna ka soo guuree soona ceeraf weyn waqtiyaduna si aadana markii hore loo sakootiyeen hadeer alxamdulilah adigu dee dhulki wuunbaa daabka hadeer ka yaraanay iska nimcaysay adana waa laga
waxaan joognaa magaalada la yidhaahdo mareero waxa weeye guurtaa noogu timi annagoo degaankaa guurtada timi waa dad dhibaataysan oo hooman oo soo jiilaal guuray oo sagaal kilir ka soo guuray iyo kilirkii loogu yimid tobankaa kilir baa isugu yimid degaanka ha isugu yimaadeen muddo badan baa loo gurmanaya wixii tabar iyo awooda waxaana rabnaa gargaar ilaa xad dibad iyo dalkaba waxaan rabnaa gargaar ilaahay baa gargaar leh ilaahay ka koowaad gargaar ilahay baan ka sugaynaa tan labaad dalka iyo dibaddaba waxaan ka doonaynaa gurmad iyo dadaal in loo qabto dadka dhibaataysan gaadiidka wadan dabeeraha wadan baabuurta wadan soo baadi guuray in loo qabto gacan ballaaran oo raxmad leh oo walaalnimo leh in loogu gurnado
waxaan hayaamina yuusuf axmed waxaan u dhashay gobolka oodweyne togdheer waxaa noo yimid dad maxay haytay dadka u gargaaraya oo wax siinaya waxaanu ka codsanaynaa dee dadka soomaaliyeed iyo dowladda iyada iyo dalka iyagaba waxaanu ka codsanaynaa gargaar fiican waxaana noogu xun biyaha dhaxanta wax la huwado hoy ma sidano xeryahaasaan noo hoyanaa dad waayeeloo fara badan agoomo adeergu reerkaasi waa reer agoona halkaa yaallaa dad agoomaananu leenahay dad waayeelaanu leenahay dee dadka iyaga soomaaliyeed waxaan uga baahannahay inayna gargaaraan ilaahayna noo baryaan in ilaahay raxmad cirka ka keeno oo nasoo iyagana naga soo furto tacdiibta haysata anana noo soo naxariisto dhammaantayaba baanu ilaahay ka codsanaynaa iyo dadka iyagaba waxaanu ka nimi hooyo gobolka soob xudun ku dhowo xudun xukunto baanu ka nimi halkaasaanu nimi wax taageera idinka maka horow maanu arag dad iyo duuray haraad baana wadhay boosada sideed doolar baana laga siiyaa maxaaooliintii tiroya lixdamaanu dhanimiyo waa baktiye xalay iyo hameen horeba baktiga isbadiyey inkastoo dadku fara badan ee hebdhul badan laga yii horeba baktiga isbadiyey inkastoo hebdhul badan laga yii ee hebdhul badan naqdigi waa naqdigi waa la laastay hadda waxaanu gallay kuleynihii iyo haraad waxaan u mahad celinayaa dadkii meelkasa ama dalka ha jiro ama dibadda ha jiro biyaha noo keenay waxaan baan u mahadaynayaa khayr allaha siiyo dembigooda iyo dembiga waalitoodba allaha dhaaf naari allaha ka nabadgesho rabbi idankii kuwii soo dhiibaya kuwa sidaba dembigooda iyo dembiga waalidkood allaha dhaaf waxay noo keeneen dharkii bay noo keeneen waxay noo keeneen weelkii bay noo keeneen waxay noo keeneen cuntadii bay noo keeneen haddana waxay toddoba shan iyo toban dawladood oo xoolahabaa isku soo guuray haddana waxaan u baahannahay biyo iyo raashin iyo dhar iyo gol iyo shidaal aan ku noqonno haddii ilaahay roobna siiyo guddoomiyihii hore ee gobolka mudug maxamed yuusuf jaamac tigey ayaa deeq uu ka soo ururiyey xaafadaha magaalada boosaaso iyo booyado biyo ah waxa uu gaarsiiyey qoysaskaasi oo gaaraya shan boqol oo qoys oo reer guura ah dadkaan maanta dooxadan waxaa la yidhaha shiilamadow waxay ka kooban waxay ka timtaan degmada isku shuban waa dadkii soo guurtada ahaa ee ka soo guuray gobollada sanaag iyo sool dhinaciis ilaa iyo togdheer dhulkaana yimaadeen waxaanu maanta soo gaarsiinay dadka ay soo gaarsiiyeen boosaasood iyo ay soo gaarsiiyeen
faadimo daahir jaamac radio dal